waa jirtaa in xildhibaano ay dictation qoraayeen kala soo jeedin ay qoraayaan oo wixii qaldan lagu saxaayo taas waana ogahay waana ka warqabaa badanna inay qaldan yihiin hadda waa la ogyahay wixii qaldanna sixitaanba ay badan yihiin marka in arrimahaas ay jiraan waa waan la socdaa gobolada jubbooyinka wax badan baa ka qaldan shuruucda dalkii ayaa ku jabay waxa waaye ilaa iyo lix qodob oo dastuurka ah ayaa la jebiyey in qodobadaas ciddii jebisay qaabkii hadda qodob qofkii jebiya ama sharciga dalka u degan diida waxaa la socotiin waxa la saxaayana waxaa kamid a waxyaabaha ka qaldan jubbooyinka meeshuu haysto joogaa maalintiin waa awoodeysanaana la tagayaa shuruucu dalka u yeela ee jabiyaana laga abaalmarinaya so that is easy waay waxaa la buubuuninayo go-aankana baarlamaana iskale baarlamaankana go-aan baa ka soo baxay maxaa la hadashaa hadda dawladda ma aqoonsana wasiir arrimo gudumati hadduu tago lama soo dhaweeyo maxaa ku keenaya la yidhahdaa qabiilaad u socotaa ha laleeyahay shuruucdii dalka oo dhan uu diidan yahay madaxweynahaas hadda lee uu taageeray hadduu tago wuxuu ka agtiisa ka yahay qabiil ayrow yaa runtaan ka hadalnaya waxaa weeye kalfadhigan lixaad ee baarlamaanka guddoomiyaheena jermanka baarlamaankana waa ku ballanay guddiga joogtadaena waa looga ballamay muxuu ahaaye guddoomiye ku-xigeenada baarlamaanka waa ay og yihiin isaan gumteygana waa ogyahay arrintaas oo uu la socdaa shuruucda dalka in gacanta baarlamaanka lagu soo celiyo wixii la jibiyo ciddii jibisay loo raacdo ciddii saxana lagu taageero oo lagu abaalmariyo marka annaga fadhigaan xooga waxaan saaraynaa oo aan ku dagaalamaynaa in shuruucda dalka u taalla labada gacmood lagu qabsadaa qofka lagama xigo shuruucda dalka u yeela